barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa sabti bisha oktoobar waa afar iyo toban sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynaa kana mid ah doorka dhallinyarada gaar ahaan suxufiyiinta ay ka qaadan karaan nabadda waxaan aaminsanahay in door weyn ay ka qaadan karto wariyaashu inay mataqaanaa xal u helaan arrimaha khilaafaadka iyo nabadgelyada kusoo lalaabtay magaalada gaalkacyo tusaale haddii la xakameeyo wararka xanafta leh idaacadaha gudaha marka masajka ama fariinta ay gudbinayaan waxaa muhiima inay noqoto mid aanan sas ku ridayn oo aan niyad jebinayn dadkii shacabka ahaa
dhinaca heesahana barnaamijka waxaan idinku haynaa
heesaasi waxaaad kaga bogan doontaan barnaamijka inta uu socday iyo xubintii ciyaarahabe eh kusoo dhowaada marka hore warkii dunida
turkiga ayaa ciidamo geeyey dalka ay dariska yihiin ee siiriya magaaladiisa idlib taasoo qayb ka ah dadaalkeeda ay ku doonayso inay kusoo gunaanado fallaagada ka dagaalanta gobolkaasi wakaaladda wararka ee dalka turkiga ayaa ku warantay in ay xadka turkiga ka tallaabeen ilaa iyo soddon baabuurta gaashaamana oo ay la socdaan in ka badan boqol askari oo ka mid ah kumaandoosta dalka turkiga faahfaahinta iyo ujeeddada ka dambeysa gelitaanka ay ciidamada turkiga galeen dalka siiriya ayaan ilaa iyo hadda la faahfaahinin madaxweynaha iiraan ayaa jimcihii sheegay in heshiiska nucleerka iiraan iyo lix dowladood oo xoogan ay sanadkii labakunshaniytobankii ay wada gaareen inaan la baabi'in karaynin oo laga laaban karin kadib markii madaxweynaha mareykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuusan xaqiijin karin haddii iiraan ay heshiiskaasi xushmaysay iyo in kale madaxweynaha mareykanka donald trump waxa uu jimcihii shalay ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan dowladda iiraan waxaana istaraatiijiyadaasi qayb ka cunaqbateen cusub oo ujeedkeedu yahay in lagu joojiyo horumarinta hubka nucleerka iiraan uu sheegay inay sii wadato hayeeshee jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaanan noqon doonin cidda ugu horeysa ee ka baxda heshiiskaasi ayuu yidhi ruuxaani isagoo intaasi ku daray in xuquuqda heshiiskaasi iyo danaha haddii aan la xushmaynin ay noqon doonto arrintu mid aan wanaagsanayn wuxuu intaas ku daray in ay si dhaqso leh u hakinayaan wadashaqayntii iyo sidoo kale ay la wadeen xubnaha dalalka lixda ahi iyo mareykanka islamar ahaantaasna ay dib u bilaabayaan barnaamijkooda nucleerka ee nabadda ku dhisnaa haddii heshiiskaasi laga laabto madaxweyne trump ayaa hakiyey islamar ahaantaasina sheegay inay ka baxeen heshiiskaasi nucleerka oo madaxweynihii hore ee mareykanka barack obama iyo dowlado kale ay la seexdeen dowladda iiraan
duhur sabtiya oo wanaagsan meel kastoo ad naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a aad la socotaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad hadaha ay kale nooga barateen sabti waliba ay ku saabsan ah madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa idinla socodsiin doona hadduu eebba idma barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa doorka saxafiyiinta iyo warbaahinta gobolka ay ka qaadan karaan dhinaca nabadda iyo horumarka gobolka mudug iyo sida looga hortegi karo shaqaaqooyinka colaadaha ku salaysan ee mararka qaar ka dhaca miyiga gobolka iyo magaalada gaalkacyo inteeda badan dooda barnaamijkan waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idma cawil maxamuud cabdi oo ah agaasimaha idaacadda redio gaalkacyo ee magaalada gaalkacyo axmed cali caanageel agaasimaha idaacadda codka nabadda oo ku taala iyana magaalada gaalkacyo hanad cabdi faarax agaasimaha idaacadda codka mudug ee magaalada gaalkacyo burhaan cabdulaahi xaashi oo ka mida wariyaasha gobolka mudug iyo anise cabdille aadan oo iyana ka mida saxafiyiinta gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aad baa umahadsan tihiin barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa hadduu eebba idmo doorka warbaahinta iyo wariyaasha gobolka ay ka qaadan karaan dhinaca nabadda kulankii soo ilaaday ee saxafiyiinta gobolka mudug loo qabtay maxay ahayd waxyaabihii ugu badnaa ee laga faa'iiday aan ku hormaro cawil maxamuud cabdi agaasimaha redio gaalkacyo
mahadsanid cabdiwaaxid dhalinyarada gobolka mudug gaar ahaan bahda saxaafaddu ay soo yimaadeen kulan macquula oo wadatashiya ayay yeesheen iyagoo ka arrinsanaya aayahooda iyo waxa ay ka shaqeynayaan qaabkii sifo wanaagsan oo sida xeerka iyo anshaxu qabo inay uga shaqeeyaan runtii qodobka ugu muhiimsanaa ee sumaatankoodan waxa uu ahaa sidii door muhiima ah oo firfircoon oo shariifa ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhalinta warbaahinta arrimaha nabadgelyada iyadoo markaasi la iftiiminayo qaababka ugu habboon ee loo tayeyn karo barnaamijyada ku saabsan kuwa idaacadaha ka baxa iyo markaa doorkii loo muujin lahaa dhinaca nabadgelyada aad baa mahadsantaha cawil agaasimaha idaacadda codka nabadda axmed cani caanageel waxaad ka mid tahay wariyaasha in muddaa ka shaqeynaya gobolka doorka ugu muhiimsan ee bahda saxaafadda iyo warbaahinta gobolka ay ka qaadan karto in ay nabaddu ay ku gorab istaagto oo dadaal muuqda ay ka qeyb qaadato intee la ekaan karaa
aad baa mahadsan tahay bismi llah raxmaan raxiim cabdiwaaxid runtii qeyb bay ka ahayd tobabarkii labada casho ugu socday magaalada gaalkacyo ee wariyaasha gobolka mudug waxaan aaminsanahay in door weyn ay ka qaadan karto wariyaashu inay mataqaanaa xal u helaan arrimaha khilaafaadka iyo nabadgelyada kusoo lalaabtay magaalada gaalkacyo tusaale haddii la xakameeyo wararka xanafta leh haddii la xakameeyo mataqaanaa wareysiyada iyo wararka kale ee la baahinayo oo qeybaha kala gaduwanaya warbaahinta mataqaana loo lasii dhexmariyo nabadoonada iyo dadka mataqaanaa dowladda qeybeeda kala gedisan ay la hadlayaan bulshada iyagoo oo si mataqaanaa negative oo la hadlaya haddii arrimahaas o dhan warbaahintu ay kontrolsho ay ka shaqeyso waxa la yirahda mataqaanaa barnaamijyo nabadda ay dhiirageliso in mataqaanaa colaadu aysan wax faa-iida u lahayn bulshada dhiirigelin badan ay u sameyso in colaada la joojiyo runtii waxaan odhan karaa doorkeeda wuxuu noqon karaa door la mid ah kanay ka qaadan karaan qeybaha kale ee bulshada oo ah in la damiyo colaadaha soo laalaabanaya aad baa mahadsan tahay hanad cabdi faarax asna waxa uu ka mid yahay agaasimayaasha xarumaha warbaahinta ee gobolka mudug gaar ahaan idaacadda codka mudug in badanaa gobolka colaada kusoo laalaabteen kulankan hadda ka dhacay magaalada gaalkacyo loo qabtay wariyaasha maxay ka faa-iidi karaan wariyaasha warbaahintuse doorka ay ka qaadan kartaa nabadda intee la ekaan karaa
aad baa mahadsan tahay cabdiwaaxid iyo bahda v o eda wax badan bay ka faa-iidi karaan oo la xiriira shaqaday bulshadu hayaan sidii nabadda gobolka mudug ay xoojin lahaayeen dabcan wararkaay tibinayaan oo kale warbaahinta gobolka mudugna qeybbay ka qaadan kartaa nabadda gobolka mudug in barnaamijyada nabadeed la suubiyo in markaasi waxyaabaha dadka xiisada abuuri karaa oo siyaasiyiinta dabcan ay ka hadli karaan oo kale in la joojiyo in la suubiyo fariimo nabadeed oo dadka isku soo dhaweyn karaa guud ahaana nabadda gobolka mudug laga shaqeyn karo aad baa mahadsan tahay anise cabdille aadan inkastoo ay habluhu aada ugu yaryihiin warbaahinta gobolka haddana doorka habluhu ay ka qaadan karaan gaar ahaan dhinaca meydiyaha ama warbaahinta in tubtii nabadda ay bulshada usoo jeedin karaan waa mahadsantahay cabdiwaaxida waan islaamiya adigii bahda v o eedaba runtii maadaama hablaha ay ku yaryihiin miidiyaha warbaahinta gobolka mudug door aada u ballaaran bay ka qaadan karaan hablahu waxyaabaha colaada faafinaya oo kale sidoo kale nabadgelyada lafirkeeda door muhiimay ka qaadan karaan sidaan anigu aaminsanahay casharadii waxaan kamid ahaa ardaydii tababarka halkan ku qaadanaysay saxafiyiintaha waxyaabo badan baana ka faa'iidnay oo colaadaha damin kara iyo habka wararka sugan oo nabadgelyada ku jirto loo soo gudbin karo
aada baa masantaa nisa burhaan eh, cabdulaahi xaashi waxaa soo laalaabta in meydiyaha ama warbaahinta iyo wariyaasha gobolku eh, lagu dhaliilo inay qeyb ka qaataan eh, colaadaha mararka qaar ay ka jiraan gobolka mudug maxaa looga hortegi karaa
cabdiwaxid aad baad umahadsan tahay dhammaan v o a iyo saaxiibada dooda igala qaybgelaya ama barnaamijkan ka qaybgelaya aad iyo aad bay umahadsan yihiin Een, haddaan usoo laabto su-aashaada een, waa lagu celceliyay in badan waa laga hadlay Een, dhibaatada ugu weyn inta badanna waxaa lagu eedeeyaa warbaahinta wariyaasha ka shaqeeya oo aan tababar fiican lahayn qaarkood inkastoo dad badan oo aqoon badan ay ku jiraan haddana een, waa meesha loo adeegsado in qof kastoo xumaan raadinaya ama rabo inuu bulshada dhagooda wax xun gaarsiiyo een, usoo maro marka een, mas-uuliyadda haddii ayagu ay saaraan warbaahinta dadka shaqeeya wariyaasha kala duwan een, way ka hortegi karaan in qof kastoo xun aanu bulshada dhagahooda dhibaato u geysan amaba een, saameyn uusan ku yeelan Een, haddii ay xakameeyaan runtii cabdiwaaxid waxaa lagu guuleysan doonaa een, warbaahin nadiifa een, dhagaha dadka u roon een, horumarkana qeyb weyn ka qaadata in la helo haddiise ay sii socoto mararka qaar markii xasaradaha iyo dhibaatooyinku ay jiraan xaaladaha aynu aragnay haddii markastaba ay wariyaashu ay kaalin siiyaan dadka aan nabadda ehelku ahayn waxaa sii soconaysa xasarada iyo dhibaatada iyo in dadku halka ay joogaan ay sii kala joogaan Een, warbaahinta wariyaasha ka shaqeeya waxaa waxaa muhiima inay arrimaha badan ay xoogga saaraan haddiise ay dhanka colaadda inta badan ku mashquulaan iyo wararka siyaasadda ee xanafta leh Een, wax horumaroo la gaaraya ma jiraan aan ka ahayn in maalin kasta dhibaato lagu jiro in een, dadku sii kala qaybsanaadaan marka een, howl fiican bay bulshada u hayaan laakiinse mararka qaar dhaliilo ay jiraan waxaan rajeynayaa in arintaasi ay bahda warbaahintu ay kaalin weyn ka qaadan doonaan kulamadana aan filayo in qeyb wanaagsan ay ka qaadan doonaan sidii xaaladan isbedel loogu sameyn lahaa aada baa mahadsantaha cawil maxamed cabdi xarumaha warbaahinada ee ku yaalla magaalada gaalkacyo maxay tahay eh, doorka saaran ama mas-uuliyadda saaran inay ka qaataan oo adeegada dhinaca nabadda ah Een, door muhiima oo aada u weyn baa ka saaran warbaahinta qeybaheeda kala duwan gaar ahaana ee idaacadaha maxalliga ay ku yaalla magaalada gaalkacyo Ee, runtii marka wax yar ah oo dhiba ay dhacaan dadku waxa ay aada u dhegeystaan waa idaacadaha gudaha idaacadaha gudaha marka masajka ama fariinta ay gudbinayaan waxaa muhiima inay noqoto mid aanan s- sas ku ridayn oo aan niyad jebinayn dadkii shacabka ahaa waxaan ognahay marka dhib yar dhaco haddii aysan warbaahinta gudaha aysan sida hadda loo bumbuunin aysan u bumbuunin in mushaakilka barakaca iyo dhibka jira uu intaa ka yaraan lahaa marka saameynta ay leeyihiin oo ay bulshada ku leeyihiin oo aada u weyn waxaan codsan lahaa inay noqdaan kuwo aynu markaasu si eh, uga faa'iidaysano toosan ee aan ahayn mid aynu bulshadii ee, ee, ugu sheegayno waxyaabo khaldan Ee, anu tala ahaantaasaan qaba Ee, door muhiimana ku leeyihiin ee, idaacadaha maxalliga aniso eh, barnaamijyada idaacadda marka aada baahinaysid waxyaabaha aad ku xulatid maxay tahay oo aada isleedahay bulshada dhegeystayaashaada ah eh, waxay u samaynaysaa macno badan Een, barnaamijyada aan aan baahinaya waxyaabahan ku xusha waxaa ka mid ah barnaamijku inuu yahay barnaamij markaa taagan oo niyuusa oo cusub sidoo kale inuu yahay mid een mihnadi weyn iyo micno weyn ay ugu jirto bulshada ama wax fariinoo nabada ama dejina gudbin kara
Eh, caano ma jirtaa cid la xisaabtantaa warbaahinta maxalliga ah ee gaalkacyo haddii ay dhinaca xumaanta ama colaadaha marka ay huriyaan cid ka dambaysa oo la xisaabtamaysa oo khaladaadka ay gashay tusi kartaa Eh, magaalada gaalkacyo haddii ay tahay dhan kastaba Mm, horta runtii horta aad baa mahadsan tahay eh, cabdiwaaxid waa su-aal muhiim ah Een, intaa waxaa maqlanaa haddii mataqaanaa gobolka mudug oo kale ay dagaalo ka dhacaan waxaa buunbuuniya dagaaladaas oo ka qayb gala warbaahinta qeybeeda kala duwan ama qeyb ka mid a warbaahinta dabcan haddana dagaaladaas markay dhammaadaan oo nabadii iyo xasiloonidii soo laabatana eh, ma aragno cid dadkii een, afkudhiiglayaasha ahaa ee dagaaladaas soo horiyey dadka qaxiyey ee dhibaatooyinka iyo mataqaanaa colaada ee buunbuuniyey ehelka u noqday dadka mataqaanaa xaalad abuurka inay wareystaan maan arag ilaa hadda dad mataqaanaa la xisaabtama Een, cid maan arag mataqaanaa magacyadooda xusta oo sheegta hebel waxaa weeye nin xun oo soo kasoo qayb qaatay dagaalkii hebel ah halkaa ka dhacay marka runtii waxaan oran karaa ma jirto een, urur ama hay-ad amaba eh, network ama dalad ay ku midaysan yihiin warbaahinta gobolka aan siiya markaan burhaan burhaan wariyaal badana jooga gobolka mudug haddana ma jirto sida uu caanogel sheegay cid la xisaabtanta mararka qaar in colaaduhu ay dhacaan ay ka qayb galeen wariyaashaas maxay tahay waxa ay ka baran karaan casharadii halkan laga siiyey ee muddada labada cishaa ay qaadanayeen cabdi waxaad mahadsan tahay wax badan ayay ka baran karaan muddadii cashiradan ay socdeen iyo tobabarkan muhiimka ah waxaan filayaa in garaadkooda iyo aqoontooda wax badan iska bedeleen dhammaan warfideenka kasoo qaybgalay marka ay dib ugu laabtaan xarimahooda ama shaqadooda ay dib ugu laabtaan waxaan rajeynaya inay isbedel weyn la imaan doonaan maadaama macalimiintii tobabarka bixinayay ay runtii si faahfaahsan uga hadleen shaqadan warbaahinta dhibaatooyinka inta badan ka dhex jira iyo sidoo kale sida nabadda looga qeyb qaadan karo ama nabadda ay uga qeyb qaadan karto sidoo kale la iskaga ilaalin karo waxyaabaha aan wanaagsaneyn anshaxa warbaahinta iyo markaasi dadka dhagoodan aan u wanaagsaneyn marka wax badan bay ka baran karaan inkastoo tababaro badan iyo kulamo badan oo noocaane aanay ahayn markii ugu horeysay marar badan waxaa dhacay qaladaad tiro badan waxaan filayaa inay yaraan doonaan qaladaadka aadku faraha badan ee kusoo noqonoqday dhagaha bulshada islamarkaasna sii kala fogeeya mar kastana waxaan rajeynaynaa in kulamo noocaana iyo tababaro noocaana la qaban doono agaasimayaasha idaacadaha iyo milkiilayaashuna runtii in iyaguna door fiican ay ka qaataan arrintan maadaama iyagu ay lafdhabar u yihiin sidii howshan ay u noqon lahayd mid qurux badan la-aantoodna wax badan ma socon karaan marka anigoo fursaddan ka faaideysanaya saaxiibadeeda dooda igula jiray inta kaleo naga maqanba inay markan u istaagaan sidii isbedel dhaba uu u imaan lahaa warbaahinta gobolka mudug
hanad waxaad ka mid tahay maamulayaasha idaacadaha maxaliga ah ma jiraa xiriir iyo wada shaqeyn idinka dhexaysa maamulada kale ee xarumaha warbaahinta ee ku yaalla magaalada gaalkacyo si aad uga wada hortagtaan khaladaad dhinaca colaadaha ah haddii ay jiraan gobolka mudug
aada mahadsan tahay cabdi waaxid mar kale dabcan way jiraan xiriiryo naga dhexeeya oo wada shaqeyna markasta aan kala warqaadano aan iska warqabno insha allah waxaan rajeynaya in iminkan aan sii xoojin doono wada shaqeyntana nabadda la xiriirta cawil waayo joog badanaad usoo ahayd saxaafadda gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee colaaduhu mar walba way dhacaan haddana warbaahintu waxaa lagu eedeeyaa in ay tabiyaan warar colaada ah oo aan dhinaca nabadda u adeegaynin wariyaashiinu ma ka yeelateen tala meel si looga hortago colaad inaan laga baahin dhinaca nabadda loo adeego
cabdiwaxid waa mahadsan tahay waa kulankii labaad oo horta suxufiyiinta laba dhinac isu yimaadaan oo ay ku falanqeeyaan qaabka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo khaladaadka wariyaasha ka dhaca xiliyada colaaduhu soo cusboonaadaan laakiin nasiib darro ma ayaan dhicin wixii lasla soo hadalqaaday fulintoodii oo mar walba khaladku wuxuu ahaa wax sii socda haddana waxaan uga garaabaynaa waxa wariyaashu gobolka ka howlgalaa waxay u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan marka la yiraahdo rag cusub ama dad hadda kusoo biiray soddon boqolkiiba dadkii waxay yihiin hore usoo shaqeynayay oo aqoon iyagu hadda ay wax ku kaafin karaan leh marka fursad iyaduna meesha ku jirta way jirtaayo wariyaashii ma ayaan helin inay ka waramaan colaadaha inay ka waramaan nabadda taagtikooyinkii ay u isticmaali lahaayeen fursaddaas xaqiiqda maysan helin welina waa ay bannaan tahay inta waryahaasu ay aqoontiisa ka waramidda xalinta khilaafadyada ee colaadaha ay yartahayna way sii jiri kartaa khataraha ka imaan kara in khalad ka dhaco xilliyada colaadaha waxaanse rajaynayaa in arrimahaasi loo soo jeesan doono oo la tayin doono aqoonta saxaafadda ee suxufiyiinta gobolka mudug aano maxay tahay tallaabada idinla gudboon xilligan marka ay noqoto dhinaca nabadda in loo adeego
runtii way fara badan tahay waana waxa hadda laga hadlay oo ugu dambeyn bayaan si wada jira loo soo wada saaray uu ku koobnaa runtii waxaan ogaanay ama isla garanay afku inuu la xog yahay magliga xawda kaa jira horena dad badan oo sugaanyahana ay uga soo gabiyeen qofka in mataqaanaa waxa weeye aad kaga qayb gashay dagaalka adoo taagan waxaa ka daran qofka mataqaanaa buunbuuniya colaada af ama gabay ama suugaan ama warbaahin uga qayb qaata marka annagu waxaan niri si aan arintan banaanka uga istaagno in miidiyu ay ka shaqeeyaan wanaagga in aan garab la siin dadka gardaraa wada oo aan ognahay inay jiraan gardaro badan oo garab og qof dee isaga oo ka hadlaya colaad ka hadlaya dhibaato haddana og miidiya garab ku siinaya oo codkii ka qabanaya oo wixiisii boonbooninaya codkiisii laga yaaba qol yar oo afar mitir wuxuu ka dhex sheegay qofkii haa, qofkii ilaa yurub iyo america gaarsiinayay in anagu nahay inagii marka hadda gobol ahaan insha allah maasha allah aad baan mataqana arrintaa ogaadnay waxaan ugu dambeyn niri dadkii annagan na dhex marsan jiray oo rikoorka aan u ahaynow hadda wixii aan nabad wadan hadda kadib oo colaad wada dee banaankaas naga istaagayaan oo kadib waxa weye hadda wixii qofkii wanaagsan oo wanaag ka shaqeynaya baa anagu saaxiib la noqonaynaa Ee, muhiimna waxaa ah in xaaladda nabadgelyada iyo amniga gobolka mudug door muhiim oo warbaahintu ay ka qaataan oo dhanka nabadda ah baahi badanna ay ka jirto dhinaca aqoonta saxaafadda ee anshaxa oo ah waxa dee udubdhaxaadka u ah bulshada oo dee diiniyan iyo maadiyan labadaba haddii anshaxa laga tago ay tahay wax mataqaanaa bulshada aysan marnaba aysan wanaagsanaaneyn marka miidiyihii ama warbaahintii in anshaxii la ilaaliyo oo ee, anshaxa lagu dabaqo war kasta iyo wax walba oo midio ama qoraal ama akris ama hadday ahaato ha noqotay code ay baahinayaan marka arrimahaasi oo dhan qodobo badan baa jiray cabdiwaxidow oo aan eh, warmursadid ku saarnay oo aan uga hadlayno in muhiim ay tahay warbaahinta gobolka mudug inay ku dabaqdo sidii nabadda gobolka ay uga shaqeyso waxaa jiray sheekooyin badan oo laga soo sheekeeyey oo la xiriiray eh, d- dhacdooyinkii miidiyaha ku dhacay ee dhanka waxaa jirta hadda ka hor in la sheegay eh, weriye idaacad ka shaqeynaya inuu warka akhriyay idaacadda oo sheegay in mataqaanaa waxa weeye magaalada dagaal ka dhacayaan oo ciidamada dheeraada iyo dabaabaad cusub ay yimaadeen Eh, kadibna dhowr daqiiqa ama dhowr eh, eh, daqiiqa kadibna hooyadiisi iyo naagtiisii ama xaaskiisii oo albaabka soo gagaraacay oo yidhi soo bax maxaad u joogta iyo maxaa dhacay uu yidhi dee adaa hadda noo sheegay in magaalada dagaal ka dhacay oo nabad aysan jirin maxaa mataqana meesha ku fariisay uu yidhi dee anigu waa iska dhahayay waxa waxaan waa iska boonboonayso dee marka marka waxa weye dhibaatadaas marka anaga asaga ka bilaabatay wariyihii wax ka bilaabatay hooyadiis intee marka jiraysaa faamil ama dad ama shacab oo dhibaatadaas arkay oo dee asaga uusan dareemi karin tan wuu dareemay waa xaaskiisa iyo hooyadiis laakiin intee uusan dareemi karin marka insha allah hadda kadib waxaan rabnaa inaysan taa dhicin oo waxaan ogaanay daraasad badan la sameeyey la ogaaday inba saxaafadda idaacadaha iyo tviyada wax laga sheegay ay yihiin waxa dadku ay ka shidal qaataan oo haddii maanta aan dhahno magaalada waa nabad inay nabad noqonayso haddii aan dhahno magaalada xaggaasaa ciidanka soo gala xaggaasaa laga soo gala xaggaasaa la qabsaday xaggaasaa la joogaana la qaxayo, oo la qaxayo marka insha allah waxaa weeye saasaan doorkaygu noqon doonaa nabad anaa ka shaqeyno hadda la yirahda daqiiqada ka yaraan noo haray waxaan rabaa talada wariyaasha gobolka mudug la siin karo dhinaca nabadda inay ugu adeegaan burhaan adoo koobaya n wariyaasha gobolka mudug waxaan ugu baaqayaa talada aan siinayana ay tahay aniga ka shaqsi ahaan n cabdi waxid n inay nabadgelyada ka shaqeeyaan inay horumar ka shaqeeyaan isdhexgal ka shaqeeyaan n intaasoo warar ayay ka samayn karaan magaalada horumarkeeda isbedelka ka jira n waxyaabaha saameynta ku leh bulshada n runtiina inta ay colaad hurin lahaayeen ama isdhihi lahaayeen warkaaba maanta ha noqdo mid xiisa leh oo dadku ay dhegeystaan oo colaad iyo abaabul iyo dagaal iyo hadal xanaf leh baa laga sheegay inay runtii ay ku soo qaataan horumarada kala duwan ee magaalada ka jira Ee, taladan soo goynaya waxa weeye midda saaxiibaday ay la qaateen ugu dambeyn oo aan leeyahay waxa weeye waxaa inoo yaallaa inaynu samayno isbeddel oo aynu ka guurno waddadii hore aynu soo qaadnay una guurno waddo san oo bulshadana raaligelinaysa aad baa mahadsantihin intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal markana dhinaci ciyaaraha aynu jaleecno maxamuud mascade ayaa la diyaara
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaallada qaaradda yurub ayaa mar kale toddobaadkan laysugu soo laabanaya kadib markii toddobaadkii hore ay ciyaartooyda iyo kooxuhuba ka nasanayeen maadaama lagu maqnaa isreebka koobka kubadda cagta adduunka oo meelo fara badan oo dunida ah ay wadammadu isreereebayeen hase ahaatee kulamadii ugu xiisaha badnaa ee ilaa iyo hadda dhacaya waxaa ka mid ah waddanka sbain hal kulan ayaa habeenkii xalay hal la ciyaaro esbanyol ayaa lafantay eber iyo barbareejaha la gashay stuttgart oo jarmalka ahna waxay hal iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta f c colon faransiiskana lyon iyo monaco wada kulmay saddex iyo laba waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee lyon waryaallada layskugu soo laabanayo maantana waxaa ka mid ah ingiriiska sbain iyo talyaaniga ingiriiska haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa soo dhoweynaysa manchester united banley waxay la ciyaaraysaa west ham united crystal palace chelsea ayaa u imaanaysa manchester cityna waxay itixaadistadium kula ciyaaraysaa stoke city swan city waxaa gurigeeda ku soo booqanaysa kooxda huddersfield town tottenham hotspurna waxay soo dhoweynaysaa a f c bournemouth ciyaartaas waxaa la filayaa inay galaan taageerayaashii ugu badnaa ciyaar ee abid waddanka ingiriiska ciyaar kubadda cagta daawada kooxda kubadda cagta ee watfordna arsenal ayay gurigeeda ku martigelinaysaa horyaalka dalkaasi sbain haddii aan jaleeco si kooban waxaa isagana iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta atletica bilbao iyo sevilla getafe waxay soo dhoweynaysaa real madrid alaves real sociedad ayaa u imaanaysa atletica madrid iyo barcelona way sirin doonaan innagoo kulankaasi si gooniya u falanqayn doona talyaaniga waxaa fooda isdari doona yuventus iyo lazio roma iyo napoli ayaa iyaguna isu imaan doona hase haatee dhegaystayaal kulanka xiisaha badan ee dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united ayaan si gooni ah barnaamijkeenna ugu falanqaynaynaa innagoo qaybta dambena soo qaadan doona kooxda kubadda cagta atletica madrid iyo barcelona kulanka adag ee iyagana dhex maraya haddii aan ku hormarno ee kooxda liverpool iyo manchester united waxay la joogo falanqaynaya arrintaasi irshaad manifesto ah wariye soomaaliyeed oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda ee irshaad waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka marka hore ee ciyaartan dhex maraysa kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united aad baa loo hadalhayaa maxaa adiga kaaga baxay aad baad mahadsantahay maxamuud mascade ciyaartan waa ciyaar xiiso badan waa laba kooxood oo awood badan oo ah si gaara kooxaha loo xuseeyo horyaalka dalka ingiriiska waa maadaama yihiin kooxa qadiimiya kulankaana waxaa xiise usii yeelaya manchester united sidan ka warqabno waxay kusoo gashay qaab aad u cajiiba horyaalkan ay ku bilaabmeen inkastoo weli kulan adag aan la tijaabin oo kulankan uu noqon doono kulan morinio xooga saarayo si uu fariin ugu diro dhigooda manchester city oo aan ka warqabno ciyaarihii adkaa ee ugu dambeeya gaar ahaan ay la yeesheen kooxda chelsea iyo liverpool oy si adag uga badiyeen kooxda liverpool laftooda waxay doonayaan inay tijaabiyaan qaabkooda difaaca oo lagu tilmaamay inuu liito balse xiisaha ciyaartan ayaa waxa uu noqon doonaa in liverpool ay ka difaacato iyo in manchester united ay weerarto oo horyaalka ay ku bilaabmeen san ka warqabno weerar manchester ah iyo kooxda liverpool oo weli difaaca goobaysa
waa gartay dabcan kulankaasi iyo sida uu noqdo waan arki doonaa laakiin kulan kale oo isaguna aad u xiiso badan oo la hadal haya ayaa jirta kulanka dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee atletica madrid iyo barcelona wuxuu ka dhacayaa garoonka cusub ee kooxda atletica madrid dhowaantan dhisatay waxaa ciyaartani ku soo aadaysaa barcelona oo horyaalka dardar xoog leh ku bilowday ilaa hadda hal kulan aan laga badinin toddoba dhibcood ka sarraysa kooxda ay xafiltamaani real madrid ciyaartaasi maxaad ku tilmaami lahayd iyana maxamuudo dabcan ciyaartan xiisaha gaarka ay leedahay waxa weeyaan garoonka cusub ee atlantico madrid weli wax goola lagama dhalin waxaana ka warqabnaa in ciyaaryahan lionel messi oo kooxda barcelona ka tirsan uu keligii dhaliyo koob iyo toban gool xilli uu ka soo laabtay ciyaarihii qaramada ee waddankiisa koobka adduunka argentina ugu soo saaray xilli uu saddex gool oo muhiima uu u dhaliyey xulkiisa marka waxaan isweydiinaynaa iyadoona ciyaartaas ee xiisaha waxa xiisaha ku keenaya ama ciyaarta xiise gelinaya waxa weeyaan messi weerarkiisa badan ma sii wadan doonaa mise kooxda atlantiga madrid ma difaacan doontaa qaabkeedan ay ku bilaabmatay wax goola aan garoonkooda weli lagaga dhalin waa garta marka laga hadlayo marka kulankan waxaa dabcan meel kale joogto gitaafe la ciyaaraysa real madrid oo daawanaysa natiijada halkan ka imaan karta doonaysana inay jaranjarta kor u soo korto laakiin waa daawanaysay leonel messi mucjisadii uu ka dhigay ciyaarihii isreerab koobka adduunkii siduu qarankiisa oo lalahaa wayba harayaan oo u soo saaray ma isleedahay marka barcelona kulankaasi bareejaa lagu celin karaa ama waa laga badin karaa markaad eegto qaabka uu messi u ciyaaray korta kooxda atlantica madrid maaha koox la yaraysan karo oo maxamuudo ma qiyaasi karno say ku dambayn doonto
waa tahay maxamuud masxade ayaa xubintaas ciyaarahan la soo xosiinayay gunaanadka idaacadda ayaanu soo gaarnay heesta deeqa axmed ayaanu kusoo gabagabeynaynaa aniga caasho iyo bashiir waxaan kaga tegaynaa dhegeysi wanaagsan heestaas